إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاين بلابينا أحاديثتي أمام كتابك اللباد كتبت الدورة كمدة magaciisu yahay alarbacuuna xadiida fi latfaal ama fi axkaami alatfaal fi axkaami wa aadaabi alatfaal xadiidka ugu horeeya waxa uu leeyahay musanifku mualifku waxa uu ciwaan uga dhigay kulu mawluudin yuuladu cala alfitra kulu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo kasta oo la dhalo yuuladu waxaa lagu dhalaa cala alfitrati fitrada ayaa lagu dhalaa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxa uu yihi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi maa min mawluudin mid la dhalaa ma jiro ilaa hadduu jirona yuuladu waxaa lagu dhalaa cala alfitra maa min mawluudin mid la dhalaa ma jiro haddii uu jirona ilaa yuuladu waxaa lagu dhalaa cala alfitrati fitrada ayaa lagu dhalaa uu ku dhashaa fa abawaahu labadiisa aabba ayaa yuhawidaanihi yahuudi ka dhiga aw yunasiraanihi ama nasraani ka dhiga aw yumajisaanihi ama dabcaabud ka dhiga kamaa tuntaju nebigu wuxuu yihi waxa mawluudkaasi marka uu dhasho uu dhashaa kamaa tuntaju sida lo sida ay u dhalato albahiimatu sida ay u dhasho dheh albahiimatu neefka xoolaa ahi bahiimatan sida ay bahiime iyo neef xoolaa u dhasho oo jamca ah dhammaystiran oo aan wax dildilaaca iyo wax naqsii ku sugnayn hal taxisuuna hal tuxisuuna miyaad dareemaysaan bu yhi nebigu sal alla alay slam ama ka helaysaan fiihaa bahiimadaas neefka xoolaa ee dhashay min jadcaa mid dheg go-an ama dheg jeexan ama calaamadi ku taalla miyaad ka helaysaan bu nebigu alayh isalaatu wasalaam sida aan neefka xoolaa marka uu dhasho waxa weeyaan maaragtay uu dhasho aanay uu jirkiisu kaamil u yahay ee wax ceebi aanay ugu sugnayn ayaa ilmo kasta oo dhashaana fidrada uu ku dhashaa labadiisa aabbo ayaa ama yahuudi ka dhiga oo diintiisa bedela ama nasraani ka dhiga ama dabcabud ka dhiga uma yaquulu waxa uu leeyahy abuu hurayrata radia allahu canhu waqra-u akhriya in shiitum haddaad doontaan fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illahi aayadda akhriya buu leeyahay xadiidkan xadiidu abi hurayra radia allahu canhu waxaa wariyey bukhaari iyo muslim iyo keyrkood abu daawuud iyo tirmidi iyo culimo kale ayaa warisay waa xadiis saxiix ah xadiiskan macnaha uu sheegayaa waxa uu yahay in qof kasta oo bani aadam ah oo dhasha uu ku dhasho fitrada yuuladu cala alfitra kullu mawluudin ma min mawluudin ilaa wayuulad cala alfitra alfitra maxaa looga jeedaa bay culimadu yihahn xadiiskan culimada inba way isku khilaafeen macna alfitra oo xadiiskan looga jeedo laakiin qowlka saxiixa baynu ka qaadanaynah waxa macnaheedu uu yahay waana siday salaf badan ku fasireen bacdu ahlilcilmina sida ibnu cabdibaro kale ayba kusoo naqliyeen ijmaac waxaa looga jeedaa fitra halkan alislaam qof kasta oo dhasha waxaa lagu dharaa islaamnimada maxaa looga jeedaa islaamnimada lagu dhalaa waynu fasiri doonaa macnaheedu waxa weeyaan sida ay culimadu soo koobeen fidradaa uu ku dhashaa oo islaamnimadu ku dhashaa macnaheedu waxa weeye isagoo muslimuu dhashaa maaha oo dee xaaladdaa waxba ma garanayo laakiin culimadu waxay yidhaahdeen isagoo diinta islaamka qaabiliyad u leh oo fitradiisu iyo abuurkiisa ilaahay uu abuuray ay naftiisu aanay ka didaynin islaamnimada iyo tawxiidka iyo waxa weeyaan in ilaahay casa wajalla loo hoggaansamo oo fitradaasi ay ku abuuran tahay buu ilmuhu dhalanaya fitrada islaamnimada ahi isagoo qaabiliyad u haya oo waxa weeyaan ayuu dhalanaya kadibna labadiisii waalid baa fitradii saxda ayaduu kusoo dhashay beddelaya alfitra halkan waxaa looga jeedaa sidaynu sheegnay alislaam axaadiista qaarna way kusoo aroortay nebigu caleyh isalaatu wasalaam waxau yihi sida muslim ku taalla alfaada xadiiskan qaar kamid a maa min mawluudin yuuladu ilaa wa huwa cala almilla yacni mawluud kasta oo la dhalo waxaa lagu dhalaa isagoo millada yani waxa weeyaan iyo diinta islaamka u haya maxaan dhahay fitradiisa iyo abuurkiisu ay keenayso inuu qaato oo aanay ka didaynin ayib axaadiista qaarkood waxaa kusoo aroortay alfa nebigu inuu yihi ma min mawluudin yuuladu ilaa calaa fitrati alislaam xataa yucriba can lisaanihi ilaa iyo isagu carabkiisa uu wax kale ku qaato oo uu diin kale ku qaato oo uu ictiqaadiyo waxa uu soo dhalanayaa isagoo diinta islaamka fitradiisa saliimka ah isagoo qaabiliyad iyo inuu aqbalo oo uu qaato waxa weeyaan u haya waana sida abu hureyra radia allahu tacaala canhu uu xadiiska uu akriyey uu aayadda qur-aanka u akhriyey oo nebigu alayh salaa waxa uu abu hureyra akhriyay aayaddan qur-aanka ilahi wuxuu yihi faaqim wajhaka liddiini xaniifa diinta ku toosna buu ilahay yihi nebigu alayh isalaatu wasalaam fitrat allahi alatii fatara annaasa caleyha waxaad ku toosnaataa diintaa lagu siiyey iyadoo ah fitradii ilaahay iyo abuurkii bini aadanka ilaah caza wajalla uu ku abuuray iyagoo qaabiliyad u haya oo aan ka didaynin oo naftiisu ay u hoggaansamayso waxa weeyaan diintii islaamka iyo waxa weeyaan ilaahay qiritaankiisa iyo jiritaankiisa iyo cibaadadiisaba qofku fitradiisu mid ka didaysa aanay ahayn iyo abuurkiisu mid ka didaysa aanay ahayn ayib waxay xaadiista masaladan sii caddaynaysa ka mid a nabiga caleyhi salaatu wasalaam saxiix muslim waxaa kaga sugan min xadiidi ciyaad ibni ximaar radia allahu canhu inuu nabigu inuu nabigu yihi xadiiska qudsiga ah ee ilaahay ka warinaya ilaahay wuxuu yidhi wa inii khalaqtu cibaadii xunafaa'a kulahum wa inahum atathm ashayaaiinu fajdaalathum can diinihim waxaramat calayhim maa axlaltu lahum wa amarathum an yushrikuu bi ma lam unzil bihi sulطaana ilahi wuxuu yihi waxaan abuuray addoommadayda iyagoo ah xunafaa'a kulahum dhammaan addoommada ilahi wuxuu abuuray iyagoo fitradaa islaamnimadu ay naftooda ku sugan tahay ayaa la abuuray ayuu ilahay yidhi markaasay shadaatiin u timi oo ay duufsatay oo ay ka xaaraan yeeshay waxyaabo badan oo ilaahay u xalaaleeyey oo ay fartay inay ilaahay la caabudaan cidaan ilaahay waxba waxa weeyaan lalahayn cidaan ilaahay jala wacalaa waxba lalahayn marka culimadu waxay idhahdeen alfitra halkan iyo aayadda qur-aankaaba waxaa looga jeedaa fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha ee ilahay u yihi laa tabdiila fitrada halkaa kusoo aroortay waxaa looga jeedaa islaamnimada ilahay wuxu uhi laa tabdiila likhalqi illahi diinta ilaahay lama bedelaayo saas ayuu ilaahay jala wacala yidhi oo waxa weeyaan wax isbedeli ku dhici maayaan waxau yihi ibnu qayim raximahullah iyo culimada lamidka ahi waa sida ay tilmaameen macnaha xadiidkani maaha in ilmaha lagu dhalaayo isaga oo marka hooye calosha hooyadii kasoo baxo in waxa weeyaan isagoo yaclamu hada diina wa yuriiduhu isagoo diintan aqoon u leh inuu soo dhalanayo maa macneedu waayo ilahi wuxu uhi wallahu akhrajakum min butuuni ummahatikum esh laa taclamuuna shay-an marka macnaha xadiisku maaha ilmo kasta wuxuu ilmuhu wuxuu soo dhalanayaa isagoo diintii islaamka garanaya maaha qofku wuxuu soo dhalanaya isagoo jaahila laakiin macnaha xadiisku waxa weeye fitratuhu muujibatun muqtadiyatun lidiini alislaami limacrifatihi wa maxabatihi fa nafsu lfitra tasimu tastalzimu aliqraara bikhaaliqihi wa maxabatihi wa ikhlaasi diin illah waxa uu leeyahay macnaha xadiisku waxa weeyaan ilmahan haddii la dayn lahaa fitrada uu ku soo dhashay loo dayn lahaa oo aan la bedeli lahayn oo aan labadiisa waalid bedeli lahayn waxa weeyaan waxa uu ku wuxuu dhalan waxay noqon lahayd mid fitradiisaasi waafaqsan in ilaahay caza wajalla uu qiro oo waxa weeyaan diintiisa u hoggaansamo oo waxa weeyaan ilaahay jala wacala uu cibaadada u barax yeelo oo uu islaamnimada u hoggaansamo islaamo mid keensanaysay fitradiisu ahaan lahayd oo fitradiisu fitro saliimo ah oo aan la bedelin oo sidaa qaabilo ah oo inay aqbasho ah ayaa waxa weeyaan uu ku dhalanaya waxayna la mid tahay bay ay culimadu yidhaahdeen fitrada fitrada islaamnimada ee ilmaha ku abuuran waxay la mid tahay fitrada ilmaha ku abuuran ee waxa weeyaan uu ku garanayo waxa weeyaan naaska uu caanaa ka cabayo uu ku garanayo uu ku garanaayo waxa weeyaan cuntada cunitaankeeda iyo waxa uu cabayo cabitaankeeda uu ku kala garanaayo inay shaygani dawo tahay uu ka ka ka di uu diidayo ama waxa maara maaragtay ka ka ooyayo amaba wax weeyaan uu qaadanayo fidradaasi sida ay ugu abuuran tahay ayaa islaamnimadana naftiisu qaabil ay ugu haysaa inuu qaato oo wax weeyaan u wax weeyaan u hoggaansamo culimadu waxay idhahdeen hadalka nebigu yihi fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi waxa uu ku tusinayaa hadalkaasi cumadu idhahdeen in fitra fitrada macnaha looga jeedaa islaamnimo ay tahay waayo nebigu ma odhan labadiisi aabaa islaam ka dhiga miyuu yihi nebigu alayh salatu salaam maya haddii la dayn lahaa islaamnimadu saa ku qaadan lahaa laakiin labadiisi aabbo fitradiisii bay bedelayaan markaase waxay ka dhigayaan buu nebigu yihi yahuudi ama nasraani waxa weeyaan kiristaana ama waxa weeyaan mid dabcaabud ah ama mid waxyaabo kale oo kuwaas waxa weeyaan aan ahayn oo diimaha maanta adduunka lagu haysto kamid a ee waxa weeyaan baatilka ah mid waxa weeyaan ku raadooba oo ku waxa weeyaan ta'ahura ayay ka dhigayaan sidaa awgeed nebigu calayhi salaatu wasalaam ma wuxuu sheegay diimihii kale laakiin muu sheegin islaamnimadii waxay ku tusinaysaa fitra in looga jeedo inaa cala alislaam waxa weeyaan uu ku dhalanayo ayay ku tusinaysaa culimadu waxay dhahen marka waa caynkaas hadalka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay kullu mawluudin yuuladu cala alfitra macnaheedu waxa weeye isagoo islaamnimada aqbalaad u haya oo waxa weeyaan naftiisu ay hoggaansamayso oo aanay ka didaynin oo ay abuur ahaan u yeeli lahayd ayuu dhalanayaa waxa weeyaan markuu soo dhashana haddii cid islaamnimadii ku taxdiidisa oo ku tarbiyeysa oo helana dee waa mid fidradiisii waafaqsana wuu qaadanaya haddii waxa weeyaan waalidkiisi ay kula dadaalaan inay diintiisii bedelaanna oo ay fitradiisii bedelaan oo ama gaalnimo u bedelaan ama bidco u bedelaan ama macsiyo u bedelaanna taas ayuu ku ta'asuraya waxaa kale ku tusinaysaa xadiidkani uu ku tusinayaa atharka labada waalid ay leeyihiin yani labada waalid athar khatiir ah iyo raad khatara ayay ku leeyihiin ilmaha ilaa xad ay diintiisa bedeli karaan oo ay lumintiisa sababi karaan oo ay waxa weeyaan baadinimo u jiidi karaan ama ay hidaaye iyo hanuun u jidi karaan hadday dad saalixiin yihiin hadday dad saalixiin yihiin ayib waxaa kale aharka mid lamida leh oo ilmaha ku leh macalimiintiisa iyo cidda wax u dhegaysa hadday dad toosan yihiin waxaa laga yaabaa inuu toosnida iyo hanuunka uu kaga daydo hadday laakiin dad munxarifiina iyagu ay yihiin inxiraafka ayuu kaga dayanayaa oo wax weeyaan kaga ta'ahurayaa waayo ilmuhu culimada qaa waxay yidhaahdeen tarbawiyiintuna way sheegaan waa safxatun bayda waa qalbigiisu waa safxad madran oo caddaan ah wixii lagu qoro ayaa ku qormeeyey cimidha wixii lagu qoro ayaa ku qormeeyey taasina waxay ku tusinaysaa waalidku inay mas-uuliyadda saarani ay tahay mas-uuliyad weyn inuu ilmihiisa islaamnimada iyo hanuunka iyo maxaan idhaahayey sunnada iyo qabsashadeeda iyo diinta iyo hoggaansankeeda uu kula dadaalo si awgeed ba rasuulku sala allahu alayh wasalam uu dee inoo inoo sheegay axaadiistani shalay akhriyanay qaarkeedna iman doonaan dee inay gabadhu mas-uul ka tahay gurigeeda ninkeeda iyo gurigeeda iyo caruurteeda inay ka mas-uul tahay ayuu nebigu alayh salatu slam sheegay iyagaana la weydiinaya ilahay markay ishortaagto yowma alqiyaama qof walba inu su-aashaas jawaab fiican u diyaariyo nasal allah alcaafiya waxay culimadu idhaahdeen nebigu markuu yihi kullu mawluudin yuuladu cala alfitra waxaa la yaqaanaa oo macruuf ah awlaadda ay gaaladu dhashay marka gaalo iyo islaamku ay isqabtaan ee ama jihaad la gelayo ama gaalo laysleynayo oo gaaladu anwaacba u qeybsamaanee gaalada gaalada qeybta islaamka iyaga gaal ay dagaalku ka dhexeeyo gaaladu waxay u qeybsamaan waa qeyb heshiis muslimiinta ka dhexeeyo qeyb aanu heshiis ka dhexaynin qeyb markaa gaal ay maaragtay cadaawadi ka dhexayso oo dagaal ka dhexeeyo waxaa nusuusta ku soo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu diiday in la laayo carruurta marka dagaalada lagu jiro carruurta iyo dumarka in la laayo axaadiis badan baa kusoo aroortay nebigu alayhi salaatu wasalaam waa diiday marka dagaal iyo jihaad lagu jiro culimadu waxay dhaheen sababtuu nebigu u diiday waxa weeyaan in la laayo iyaga loo qastiyo layntooda loo qastiyo sababtuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u diiday waxa weeyaan kullu mawluudin yuuladu calaa eesh cala alfitra ilmahaasi isagoo islaamnimada qaabiiliyad maadaamuu u leeyahay in islaamnimadii lagu soo dumo oo laga waxa weeyaan haddii laga gacan sarreeyo islaamnimadii loogu baaqo oo aan la laynin oo aan gaalnimada lagu laynin oo naar loo dedejinin ayay culimadu ku dhisantay bay dheh masaladaa masale kale oo tawdiixisuun baan ku daraya culimadu waxay dhahan gaaladu hadday ishuwan yihiin oo aan dumarkoodii iyo carruurtoodii aan la kala saari karaynin oo aanay suurtagalayn inay kala baxaan ama gaaladuba ay carruurtii iyo dumarkii tur iska dhigtaan oo ay meel isku iyagiyo ciidankii wada joogaan xaaladda noocaasa gaaladii waa lala dagaalamaya madaafiic baa lagu garaacaya sidii rasulka sal ly sl awqaadiisiiba dhacday iyadoo dumarkii carruurta ku jiraan laakiin dumar iyo carruur markaa looma qasdinayo ka fursan waa bay noqotay bay cududa waadix ikhwaan ka fursan waa bay noqotay si awgeed nabiga caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiisa qaarkood markay nabi maxamed oo carruur baa meesha ku dhimatay maxaanu yeellaa nebigu wuxuu yihi hum maca aabaa'ihim aabbayaashood bay la xukun yihiin aabbayaashood ayay la xukun yihiin ilaahay baana og waxay samayn doonaan ama samayn lahaayeen ilaahay xaggiisayna tegeen ilaahay baa xaqiiqadooda ogday qadaagooda iyo qadarkooda qadaagooda iyo xukunkooda ilaahay buu yeellaa waadix ya ikhwaan mas'aladaas waxaad ka dheefaysaa qofku inuu xukunka xukun yeesho adduunyada xukun daahira in lagula dhaqmo iyo xaqiiqadiis way kala duwanaan kartaa macnaha hadal kalaam waa maxay macnaa hadal kalaam waxa weeye awlaaddaa yaryar iyo maxaan idhahaayey dumarka awlaaddaa yaryar waxaa la siiyey xukunkii aabbayaashood baa la siiyey markii jihaad lagu qaadayey jihaadkii waa lagu qaaday markii si kaloo looga fursado la waayey iyagoo dee ku dhex jira dadkii gaalada ahaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam waxa uu siiyey xukunkii dadkii ay la deganaayeen aabbayaashooda walihaada marka haniimo marka khaniimo lagu qabsado iyagay la xukun noqonayaan marka haddii gaaladii laga gacan sarreeyo kuwii aabbayaashooda ahaa ayay la xukun noqonayaan fi daahir xagga xukunka adduunyada laakiin xukunka aakhiro rasuulku wuxu uhi allahu aclamu bima kaanuu eesh caamiliin ilahay baa og waxay samayn lahaayeen ilaahay bay hortiisa tegayaan xukun cadliyaana ilahay agtiisa yaalla marka qofku culimadu waxay dhahan waxaa dhici karta inuu xukun adduunyada ku leeyahay oo daahir ahaan xukun ku leeyahay aakhira laakiin xukunkiisu ka duwan yahy mithaalkeedu waxa weeye waadixay munaafiqiinta nimanka islaamnimada ku dhuumanaya adduunyada maxaa lagula dhaqmaya axkaamtii ayo axkaamtii muslimiinta lagula dhaqmaya lakin ilahay agtiisa maxay ka yihin gaalo marka xukunka halkan lagula dhaqmayo waxaa lagula dhaqmayaa wixii daahirkooda ka muuqda daahirka ka muuqda awlaadda ay gaaladu maanta dhaleen waxa weeyaan inay aabayaashood la xukun yihiin waadix marka saasa xukunkaasaa la siinaya haddii laakiin la ogyahay inay awlaadaasi gaar ka yihiin dadkaa lala dagaalamayo culimadu waxay dhahen loola qasdin maayo in la laayo dumarku iyo ciidanka gaalada hadday kala baxaan ama inta ciidankii gaalada laga gacan sarreeyo magaalo dumar iyo maatii ku jiraan la galo lama laynayo walow kaanuu gaalaba ahaadeen rasuulka alayhi salatu wasalaam wuu diiday in la laayo cadliga shareecadan ayay ku tusinaysaa marka culimadu waxay dhahdeen kullu mawluudin yuuladu cala alfitra iyo iyo xukunkaasi iskama hor imanayo xukunka la siiyey waa xukun daahir ah oo adduunyada lagula dhaqmayo intii aanay islaamin oo aabbayaashood ayay la xukun yihiin xaaladda noocaas ah iyo ciddii waxa weeyaan ay dhex joogaan laakiin inay qaabiliyad u leeyihiin islaamnimada iyo xukunkaasina iska hor iman maayaan yajtamicaani walaa yaftariqaani bay culimadu dhahdeen walaa yatacaaradaani ayib masaladan culamada qaarkood waxay ku dhiseen masalo oo salafka qaarkoodna la weydiiyey salafka qaarkood waxaa la weydiiyey waxaa lagu yihi niyow ilaahay waxa uu faray zuhri baa la weydiiyey waxa ilaahay uu faray qofka waxa weeyaan maaragtay maxaan ahay bixinaya kafaaro cidku raqabati mu'mina inuu raqabad mu'minada xoreeyo ilmi yara ma soo gelayaa baa lagu yihi hadduu raqabada uu xoreeyo ilmo yar ay tahay oo ilmo yar uu xoreeyo raqaba mu'mina ma soo gelaya sabi buu xoreeyey mathalan sabi buu xoreeyey qo yani qof muslim oo addooni uu dhalay marka sabigaasi raqaba muumina ma la ictibaarinaya bal hadda dhegeysa waxay ku jawaabeen raggaas qaala nacam raqaba muumina waa la ictibaarinaya buri maxaad uu daliishaday liannahu wulida cala alfitra buri muslim baana dhalay wulida cala alfitra fitrana lagu dhalay hal masale halkaa ka tilmaamy marka culimadu waxay idhaahdeen awlaadda laba qof oo muslima ay dhalaan waa muslimiin axkaamtii muslimiinta leeyihin waadix ya ikhwaan laa ishkaala fiih awlaadda laba qof oo gaala ay dhalaanna fi daahir maxay leeyihiin axkaamtii gaalada ayib awlaadda laba qof ay iska dhalaan oo midna gaaliyo midna muslim yahay oo sidee u suurto gelaysa waxay u suurto gelaysaa nin muslima wuxuu guursaday gabadh gaalada oo kitaabiyada ayuu guursaday gabadha muslimadda in nin gaala guursata may banaanta laa laa laa ma banaan gabadha muslimadda ay nin gaala inay guursataa ma banaana mar walba waa muxaram laakiin ninka muslimkaa waxaa bannaan xaalaadka qaarkood sharcigu u baneeyey inuu gabadh gaalada guursado gabadhaa gaalada guursanayo culimada qaarkood waxay ku qaydeen inay ahlu kitaab tahay nusuustana way kusoo aroortay ya ilahay inuu yihi waa ahlu kitaabka waxaa laydin xalaaliy dumarkood inay guursataan yahuudi iyo nasaar marka haddii hooyadii ay gaalo tahay aabina muslim uu yahay ilmuhu diyaan ahaan yaa la raacinaya aabbaha la raacinaya aabbaha ayaa la raacinaya culimadu waxay laba qof oo gaalo ahaa labadooduba ayuu midkood islaamay gabadhii baa islaamtay aabbihiina waa gaal markii horena maxay wada ahaayeen laba gaala bay laba gaal bay wada ahaayeen ilmihii xaggee la raacinaya waxaa la raacinayaa labadiisa waalid labadiisa waalid ka diintoodu sharaf badan tahay islaamnimada hooyadii baa la raacinaya xaaladda noocaas marka waxay ku tusinaysaa taasi waa masa masaa'ilka culimadu maaragtay iyo qofka muslimkaa sida loo karaameeyey iyo masailka culimadu siday ugu dadaaleen ayib kullu mawluudin nabigu wuxuu ku mithaaliyey halkan mithaal kale mithaal waadixa ayuu nebigu sheegay oo wax lagu fahmo nebigu wuxuu yidhi ilmahaas wuxuu ka dhigan yahay neefka xoolaha ah ee dhashaa marka uu dhalanayo ya ama waxar ku sheeg adigu ama waxa weeyaan lax ku sheego waa magaca doonta u bixiyo markuu neef xoolaha ay dhalanayo waxa uu dhasho isagoo saliima soo ma fi lghaalib ama sida badan oo aan sumadina ku oolin dhegna la dilaacinin oo la jarin ayaa u dhashaa dabadeedna maxay bini-aadamku ku sameeyaan bini-aadanka ayaa khilqadiisa iyo abuurkiisa wax ka bedela soo ma nebigu alayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay sida bini-aadamku neefkaa saliimka ee dhashay ay khilqadiisa wax uga bedelayaan ayay labadii waalid fitradii saxda ahayd ee ilmahani u haystay ay wax uga bedelayaan sidaa awgeed ba culimadu sunnadu waxay idhahdeen caqiidada ahlusunnati waljamaca ay haystaan ee saxiixa ah ee nebiga iyo saxaabadiisu ay ka dhinteen waa caqiidatun tuwaafiqu fitrata shakhs waa caqiido qofka fitradiisa waafaqaysa culimiga culimadu markay hadlayen maxay idhahdeen qofka markay dhibaata ku dhacda agu xagguu eegaa xagguu gacmaa u taagaa samada a muxuu samada ka eegaya haddi ilahay meel walba joogo muxuu dhulka u eegi waayo nacam waxa uu garanaya fidradiisu waxay u sheegaysaa in ilaahay ka sarreeyo markaasuu u qayshanaya oo gacmaha kor ugu qaadanaya oo barya ilmaha yar si fiican wax u kala saaray ee fidradiisu saxata haddaad taa ilaahay xagguu jooga samaduu ku tilmaamay wahaakada marka culimada caqiidatu ahli sunnati waljamaca tuwaafiqu lfitra waa mid fitrada waafaqsan leanna waa islaamnimadii ilaahay uu waxa weeyaan ilmahaas uu kusoo dhashay isagoo qaabil isagoo waxa weeyaan aqba aqbalaad u haya imaamu shaafici waa ta laga sheegay inuu yidhi awlaadda aan muslimiini dhalin ama awlaadoo dhan markuu sheegayay waxa uu yidhi iyagu shakhsiyaadkooda xukun gaara uma laha laakiin waxay raacayaan ciddii dhashay ayay xukunka ku raacayaan axaadiistii aynu tilmaanay ayuu tilmaamaya ayib rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaa laga wariyey xadiiska aswad ibnu surey ibnu sariic uu wariyey yowma khaybar inuu nebigu sariyo diray ama xunayn sawaabkiisa culimadu waxay dhn waa yowma xunayne deedna mushrikiin bay la dagaalameen deedna dad dad bay laayeen oo carruur bay laayeen markay nebiga u yimaadeen bu wuxuu nebigu ku yihi maa xamalakum calaa qatli dhuriya maxaa idinku xambaaray inaa awlaadda laysaan iyo carruurta markaasi waxay dhaheen inamaa kaanuu awlaad almushrikiin awlaad gaaluun bay ahayen nebi maxamedo rasuulku sala allahu alay wasalam waxau ku yihi saxaabadii awa hal khiyaarukum ilaa awlaad almushrikiin kuwiinan khayrka badan le khiyaarta noqday hadda awlaad mushrikiin mooyaane wax kale miya ahaydeen ya yani markii hore dadkiidan dhalay maxay ahaayeen mushrikiin ba ahaayeen ilaahay baa idin hanuuniyo fitradii idinku hanuuniyey iyo sawaabkii iyo hanuunkii oo dabeedna markaasaa muslimiin noqoteen waladii nafsu muxamedin biyadihi ma min nasmatin ma min nasmatin tuuladu ilaa cala alfitra xataa yucriba canha lisaanuha ma jirto qof dhalanayaa ilaa fitradu ku dhalanayaa ilaa isagu fitradii wax khilaafsan uu carabkiisa ku sheegto xadiidkaasi waa xadiis ay wariyeen imaamu axmed iyo cabdirazaaq iyo keyrkii xadiiska hore ayuu la macno yahay ee aynu sheegnay ay bukhaari iyo muslim wariyeen macnihiisii ayuu jumlatan uu tilmaamaya waana xadiis xadiisa culimadu ay isku hayaan cillo ku sugan awgeed oo lagu muransan yahay laba ninoo ruwaadiisa kamid inay wax kala maqleen iyo inaana wax kala maqlin culamada qaarkoodna way saxiixinayaan qaarkoodna waxay leeyihiin sanadkiisu waa daciif laakiin macnihiisa axaadiis badan ayaa ku tusi tusisay oo aad iyo aad u fara badan siday culimada kutubta ku tilmaameen nacam abu hurere maxaa abu hurere loogu bixiyey abu hurere waxa haysan wuxuu haysan jiray bisa bisad yar oo uu ku ciyaaro markaas abaahir baa loo bixiyey abu hureyra saas saasay ula baxa wuxuu yidhi ari baan ilayn jiro bisad yar baa iskaga ciyaari jiro waa soo qaadan jiro waana sii qaadi jiray buuri masaaba hirsa laygu bixiyey waxaan tilmaamaya halkan xadiisku waxa uu tilmaamay mas'alo masaladaasi waxa weeyaan in bahimadii yani iyo neefkii xoola ahaa ee ee bedka qabay uu bini aadanku maaragtay jadcaa ka dhiga ama mid dhiga go-an ama magarasa dhiga calaamado ku leh iyay banaan tahay in xoolaa la calaamadiyo mise ma banaana nacam yaa ka jawaabaya xoolaa in la calaamadiyaa miyay banaan tahay hadduu qof yidhaha xadiiska maan deliishanaya xoolaa in la calaamadiyaa ma banaana sumad in lagu dhiga jaa-izun wala ma huwa jaa-iz bidaliil xaggaynu kusoo marnay alxadiidu thani tacliimu sibyaani atawxiida wasuna can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi tacliim xadiiska labaad wuxuu ku saabsan yahay tacliimu sibyaani in caruurtii la baro altawxiida tawxiidka la baro iyo wasunata sunadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam in la baro in ilahay cibaadada loo baraxtiro sunadii rasuulkana sala allahu alay wasalam in la baro can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxu yihi cabdillahi bni cabaas radia allahu canhu waxa uu yihi kuntu waxaanaa khalfa nabiyi sala allahu aleyh wasalama yowman maalin baan waxaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaan ka dambeeyey kuntu khalfa nabiyi sala allahu aleyh wasalama yowman fa qaala nabigu caleyhi salaatu wasalaam waxa uu igu yidhi yaa ghulaamu wiilkaa yarow inii anigu ucallimuka waxaan ku barayaa kelimaatin kelmado ayaan ku baraya nebigu wuxuu ku yihi inii ucallimuka kalimaatin faxfadhunna ama inii mucallimuka kalimaatin faxfadhunna kelmadaha xifdi sida riwaayaad kale kusoo arortay kelmadaan ku baraya kelmadaha xifdi oo ku dhaqan nebigu wuxuu yihi ixfad illaaha riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan yaa ghulaamu aw yaa ghulayimu inankaagan yarow ixfad ixfad canii kalimaatin kelmadayga xifdi lacala allaha an yanfacaka bihinna waxaa laga yaabaa ama waxa weeyaan inuu ilaahay kuga anfacaa dhici kartee buuri nebigu caleyhi salaatu wasalaam kelmadaha iga xifdi riwaayaadka qaarkood ayay saasi kusoo aroortay nebigu wuxuu ku yihi ixfad illaaha ilaahay xifdi yaxfadka ilaahay wuu ku xifdina ixfad illaaha ilaahay ilaali tajidhu tujaahaka ilaahay hortaadaad ka heli idaa sa'alta haddaad ilaahay haddaad cid wax weydiisanayso fas'al illaaha ilaahay wax weydiiso wa ida istacanta haddaad cid kaalmo weydiisanaysana fastacin billaahi ilaahay kaalmo ka dalab waaclam waxaad ogaataa ana alummata ummaddu low ijtamacat hadday isugu kaa timaaddo khalqigu ilaahay abuuro dhama hadday isu soo ururaan calaa an yanfacuuka ay isula soo ururaan inay kugu taraan bishayin shay inay wax kugu taraanoo waxtar ku gaadhsiiyaan ama waxtar ku siiyaan hadday isugu soo ururaan lam yanfacuuka kuma anfici karaan ilaa bishayin shay mooyaane qad katabahu allahu laka ilaahay kuu qoray waclam bal hadda hadalkaa u fiirsa nebigu wuxuu leeyay waclam waxaad ogaataa ana alummata in haddii ummaddu sidee u dhan tahay low ijtamacat hadday isu soo ururto calaa an yanfacuukana ay isugu soo ururaan inay kugu tara ku anfacaan wax kugu taraan bishayin shay ay kugu anfacaan lam yanfacuuka kuga anfici maayaan ilaa bishayin wax oo qad katabahu allahu laka ilaahay kuu qoray mooyaane wain ijtamacuu hadday isugu soo ururaan ama isugu habarwacdaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaan bishayin shay ay kugu dhibaan inay wax ku yeelaan lam yaduruuka ku dhibi maayaan ilaa bishayin qad katabahu llahu laka wax ilaahay kuu qoray mooyaane qad katabahu llahu calayka ilaahay wuxuu kugu qoray inuu kugu dhaco ama dhib uu ku gaadho mooyaane wax kale kuma gaadhsiinayaan ruficat ilaqlaamu buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam aqlaamtii waa la qaaday wa jafat isuxufu suxuftiina way engegtay buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam wax lagu qoray xadiidkan waa xadii waxaa wariyey xadiidkan imaamu axmed iyo cabdullaahi fi lmusnad buu imaamu axmed xadiiskan ku wariyey ibnu wahab wuxuu xadiiskan ku wariyey fi lqadar tirmidi fi sunan abu yacla fi musnadihi tabaraani iyo culimo kale xaakim iyo keyrkood xadiiskani waa xadiis saxiixa xadiiskan waa xadiis saxiixa tirmidi waxa u yihi hada xadiisun xasanun saxiix waxaa sidoo kale xadiiskan inuu saxiix yahay tilmaamay oo sheegay ibnu manda waxaa saxiixiyey sakhaawi duruqdiisa qawigaana tilmaamay waxaa xadiiskan inuu saxiixiya tilmaamay sheikhu اlalbani raximah اllah rama raximahum allahu raxmatan waasica culimadaa dhammaantood waxay sheegeen xadiskan inu xadis saxiix yahay xadiiskan nebigu alayhi salaatu wasalaam ilmo yar ayuu wuxuu barayaa tawxiidki markaasaa nebigu wuxuu leeyahy yaa ghulaamu riwaayadka qaarkood waxaa kusoo aroortay yaa ghulayimu ghulayim inankaagan yarow nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy inii ucali ixfad ixfad canii kalimaat ama inii ucallimuka kalimaati maan ku baraya riwaayadka qaarkood waxaa kusoo arortay nebigu inuu ku yihi ixfad an canii kalimaatin lacala allaha an yanfacaka bihina saynu sheegnay riwaayadka qaarkood waxaa kuso arortay nebigu ui inii ucallimuka kalimaatin faxfadhuna buu nebigu alay sala slam kelmadaha iga xifdi rasuulka sala allahu alay wasalam sida dabaraani uu weriyey waxaa cabdillah bn cabaas yii wuxuu nebigu igu uri yaa ghulaam alaa ucallimuka shay-an yanfacuka allahu bihi wuxuu ilaahay kugu anfaco ma ku bara halkan riwaayadan uu sheekhu inoo sheegay kuma jirto jawaabtii uu bixiyey cabdillahi bnu cabbaas markuu nebigu u baaqay laakiin waxaa ku soo aroortay riwaayaadka inuu cabdillahi bnu cabbaas ku yidhi nebiga caleyhi salaatu wasalaam nebigu markuu yihi yaa ghulaam inuu nebigu yihi labayka rasuulka ilaahu ku ajiibay ya an inuu markuu nebigu ku yihi alaa ucallimuka kalimaatin yanfacuka allahu bihina inuu yihi balaa yaa rasuula allah balaa fidaaka abi wa ummi nebi maxamed oo labadayda waalid ba adiga lagaaga adiga lagugu furaye ibar inuu saa ku yidhi ayaa ku soo aroortay oo saa ugu jawaabay labayka fidaaka ama balaa fidaaka abi wa ummi inuu saa nebigu alayh isalatu wasalaam ku yidhi rasuulku bal waxaad u fiirsataa kelmadahan uu ilmahan yar baray nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahy ilaahay xifdi ilaahay wuu ku xifdina ilaahay xifdiga la xifdinayaa ilaahay khalqigiisa miyuu u baahan yahi ilaahay ma wuxuu u bahan yahay khalqigiisu ilaaliyaa abadan ilaahay khalqigiisa waxba kama baahna waa hani wuxuu uga baahanya ma jirto ixfadillahi yaxfadka macnaheedu waa maxay ixfadillahi yaxfadka macnaheedu waxa weeye ilaahay diintiisii iyo sharcigiisii iyo xuduuddiisii ilaali iyo wixii uu ku faray samaynta aada samaynaysa ku ilaali wixii uu kuu diidayna waxaad ku ilaalisaa ka tegidda aad ka tegayso haddii khataa kaa dhacana waxaad ku ilaalisaa tawbadda aad toobad keenayso yaxfadka ilaahay wuu ku ilaalin ilahay markaad diintiisa ilaaliso ilahay waa aad sharcigiisa ilaaliso aad u hoggaansato aad addoon ku xidhan noqoto ilaahay waxa uu wuu ku ilaalinaya shar adduunyo iyo mid aakhiraba ilahay waa kaaga filaanaya walihaadaa qofka muslimkaa muuminkaa maxaa la siiyey ilahay wuxu lahu mucaaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduna min amri illah malaa'ig baa la socota ilaalinaysa malaa'igtaasi qofkaas ilaaladiisa waxa ay ka baxaysaa keliya marka qadar ilaahay uu yimaado iyo qadaagiisa uu yimaado ixfad illaaha ilaahay ilaali yaxfadka ilahay uu ku xifdina nebigu wuxuu leeyay ixfad illaaha ilaahay ilaali tajidhu tujaahak ilaahay waxaad ka heli hortaada wakhtiyadaad dhibku ku qabsado ee waxa weeyaan dhibi kugu timaado markaad ilaahay xuduuddiisa ilaaliso fi saraa'i farxadda iyo barwaaqada iyo caafimaadka markaad haysato ilaahay markaad u dhiba dhibi kugu dhacdo xanuun kugu soo kordha ee waxa weeyaan cadow waxa weeyaan ku dhiba ee dhibaata ku soo gaadho ee aad u qayshato ilaahay waad heli doontaa nasrigiisa iyo guushiisa markaba ha saasuu leeyay nabigu alayhi isalaatu wasalaam bal wasiyada cadiimkeeda iyo weynadeeda hadda u fiirso waxau nebigu ku bilaabay ilaa in la faray qofkii muslimkaa ilmiyaha yar uu nebigu faraayo inuu xuduudda ilaahay iyo xuquuqdiisa ilaahay caza wajalla uu ilaaliyo culimadu waxay idhaaheen waxaa ka mid ah qofka waxa weeyaan waxyaabaha ilaahay uu ku ilaaliyo inuu noqdo qof mustaqiima oo toosan ixfad illah yaxfadka nebigu wuxu uhi idaa sa'alta fas'al illah rasuulku wuxuu ku yidhi ilmaha yar marka aad baahi ku kugu habsato ee baahiye ay timaado ee aada u baahato inaad cid wax weydiisato ilaahay wax weydiiso waayo dee ilaahay isagaa kownka dhan gacanta ku haya soo ma biyadihi maqaaliidu samaawaati waalard samaawaadka iyo dhulalka furayaashoodii iyo waxa weeyaan maamulkooda iyo mulkigoodaba ilaahay isagaa iska leh lahu mulku samaawaati wamaa fi lard lahu mulku samaawaati waalardi lahu ma fi samaawaati wamaa fi lardi arada iyo waxa weeyaan samaawaadka iyo dhoolkaba ilaahay isaga ka taliya waana mulkigiisa waxa taa aad waxa weeyaan iyadana kusii daraysaa inuu ilaahay yahay alla qaniya oo hodan ah oo waasicu alcataaya oo deeqsiya haddii aad markaa ilaahay wax weydiisato wixii aad weydiisato ilaahay waad ka helaysaa waxaa laga yaabaa intaad ilaahay wax weydiisato dee ilaahay mid khalqigiisa kamida inuu kuu diro ya dadka waayeelka waxay dhahaan markay waxyaaba dee wax aanu filanayn ay ay u yimaadaan waarniyo saaka waa saasaa jirtayo dee ilaahay baan iska baryo ilahay mid buu dibbo kusoo dhuftay badha ya mid buu ilaahay usoo dhiibay ya ma garad idaa sa'alta fasal illah culimadu waxay idhaahdeen ibaa ilaahay su-aasha waxa la weydiista qofku wuxuu ka faa'iidaa karaamo iyo waxa weeyaan sharaf ayuu ka faa'idaa iyo cizi ayuu ka faa'idaa ilaahay cidaan ahayna wax la weydiistana waxaa laga faa'idaa maxay dulli iyo iyo waxa weeyaan qofku in la liido sida awgeed baa culimadu waxay idhaaheen mas'alatu alkhalqi fi lasli waa muxarama ilaa xaalaad mucayan mooyaane idaa sa'alta fasal illah wa idaa istacanta haddaad cid ilaa kaalmo weydiisanaysood u baahatay cidaad kaalmo weydiisatana cid ciddii kaalmada haysa ee ehelka u ah weydiiso oo ilaahaya fastacin billah nebigu ilmaha yar wuxuu ku yidhi waxaad ogaataa haddii khalqiga ilaahay oo dhami isugu tagaan inay wax ku siiyaan oo wax ku taraan oo wax waxa weeyaan dheef kuu kuu soo hooyaan kuma siin karaan ilaa wax ilahay kuu qoray mooyaane khalqiga dhan hadday isu tagaan walihaadaa mararka qaarkood waxaad arkaysaa waxyaabaha qaarkood oo aada soranayso gaadh qofaad arkaysaa meel wal yacni subul badan iyo duruq fara badan u u maraya inuu shay mucayana oo adduunyaha u gaadho ama madaxtinimo ha noqoto ama xoolo weelo ha noqoto ama shaqo u raadsada ha noqoto deedna dhinac walba waa laga xidhaya asbaab badan buu qaadanaya isagoo islamaanta xoog kama dhinna ayaa waxaa wuxuu la soo noqonaya fara maran leesh ilaahay xaggiisaanay ka qornayn inaad waxan heshid marka khalqiga dhammaantood hadday isu tagaan kuguma anfici karaan ilaa ilahay wuxuu kuu qoray mooyaane cagsigeeduna waa la mid khalqiga dhammaantood hadday isu tagaan inay ku dhibaan oo dhibaato ku gaadhsiiyaan jinkood iyo insigoodba kuma gaadhsiin karaan dhib ilaa ilahay wuxuu kuu qoray mooyaane idan wixii dhibaa ku gaadha waa wax kugu gaadhay maxay biqadaa illahi wa qadari hadduu qofku wixii dheefa kuusoo hoydaana waa wax kugu soo hoyday biqadaa illahi wa qadari asbaabta inaad qaadataa miyay ka hor imanaysaa tan may ka hor iman mayso asbaabtii waad samaynaysaa laakiin asbaabta haddii ilaahay khayr uu kuu geliyena khayr bay kuu noqonaysaa haddii ilaahay uu kaa kaa manciyana dee waxa weeyaan adigu isku canaan maysid sababtii maad samayn ma aragtaad marka asbaabtu in la qaataa sharcigay ka mid tahay qofku mathalan inuu shaqo isagoo raadsanaya uu meelaha qaarkood shaqooyin u xaraysto meelaha qaarkood mathalan uu asbaabtii la yimaado oo dabadeedna uu heli waayo dee sababtii adigu waad la timi taasuu ilaahay ku faray laakiin inaad heshin inaad helin ilaahay bay ku xidhantay marka qadaaga iyo qadarka iyo asbaab rumaynta la rumaynayo iyo akhdul asbaabku iskama hor imanayaan waxaa kaloo ogaanaysaa marka aad caqiidada caqiidaysato in khalqiga ilaahay waxay kugu dhibi karaan aanay jirin ya ma asaabaka min xasanatin fa min allah wama asaabaka min sayi'atin fa min nafsik ha ma garat waxa weeyaan wixii khayra ku yimaada ilaahay baa ku siiyey wixii shara kugu dhacana waa dembi adiga iyo naftaada xaggeeda ka yimi sababta adigaa leh laakiin qadaa'an wa qadaran iyadana ilaahay baa qadaray waa sidaas sida nusuusta kaleba ay ku soo aroortay ya qur-aanka waxaa ku soo aroortay wixii masiibaa wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa huwa haddii dhibi ilaahay ku gaarhsiiyo qadarkiisa iyo qadaagiisa kugu gaadhaysa isaga mooye cid kaa faydi kartaa ma jirto wain yuridka bikhayrin hadduu ilaahay khayr kula doono falaa raadda lifadlih wax ilaahay fadligiisa celin kara oo iskaa hortaagi kara ma jiraan caqiidadaa qofka caqiideeya maxaa ka dhiman waa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilman yar ayuu caqiidada baray xadiiskan waxyaabay culimadu ka qaateen waxaa ka mid ah kow in qofka mucallimkaahi uu fursadda fursadda munaasibkaa la eegto caruurta markuu waxbarayo iyo waalidkuba waa la mid walihada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka faa'iidaystay wakti ilmahan yar ee sakiirka ah waxa weeyaan fursad uu helay uu wax ku baro oo waxa weeyaan uu wax kaaga qaadan karo marka culimadu waxay dhen waa inaad fursad fiican ilmaha wakti munaasiba waa inaad wax u sheegtid ha isagoo luloonaya ama gaajoonaya waxa u sheegin ama aad dishay oo aad ka oohisay ma garatay waxay culimadu dhahay nebigu ilmahan yar iyo isagu waxay wada saarnaadeen waxay wada saarnaayeen daabad kuntu khalfa nabiy sal ll ly slam yowman macnaheedu waxa weeye nebigan daba socday maaha daabad baanu wada saarnayn bay culimada qaarkood ku fasireen waxaana filaya in riwaayadka qaarkood kuso aroortay daabad ayaan anagii nebigu wada saarnayn marka rasuulka alayh isalatu salaam ilmahan yar kelidii baa la socday baa shaygii uu saarnaabaa rasuulka aleyh salaatu wasalaam uu saaray waxa weeyaan bal waxaad sawirtay cabdillahi bn cabbaas oo nebi maxamed kelidii la socday aleyh isalaatu wasalaam markaasaa rasuulku aleyhi salaatu wasalaam fursaddii ka faa'iidaystay markaasaa waxa uu leeyay waa xaalad ilmahan yar uu faraxsan yahay uu soo jeedo waa uu baaqiya nebigu wuxuu leeyay ma ku baraa kelmado ilaahay kugu anfax markaasu wuxuu leeyay haa nebi maxamed oo ku ajiibaya ibar waa xaalad ilmaa ay haalibkan ka tahay bay culimadu yidhahdeen suruurka iyo farxadda iyo soo jeedka iyo waxa weeyaan laabtiisuna ay laab furan tahay inaad wax bartid taa culimadu ay ka qaateen waxaa kale culimadu ka qaateen ilmaha markaad wax barayso inaad ku baraarujisid waxaad baraysa muhiimadda uu leeyahay si uu u xifdiyo ya faxfadhunna lacala allaha an yanfacaka bihinna ma aragtaad inuu ilaahay kugu anfaca laga yaabo saasuu leeyay waxaa kaloo culimadu yadhahen xadiiskan waxaa laga qaadanayaa wasaaisha waxbari waxbaridda ee macalimiintu inay yani iyo dadka awlaadda tarbiyanaya ku dhaqman ay tahay istikhdamu alra'fati walraxmati walrifqi bisibyan cinda tacliimihim awlaadda markaad wax barayso inaad rifqi iyo dhibirsanaan iyo waxa weeyaan naxariis aada wax ku barto ilmu xaaladaas qofka uu naxariis badan ka helo waxuu ka qaadan ogyahay ya rasuulkuna sala allah alay slam muxuu ahaa arxamu alkhalqi lilkhalqi si awgeed baa khalqiga kii dadka ugu naxariista badan bu ahaa nebigu alay slam walaw kunta fadan khaliida alqalbi maxaa lagu yihi nebiga lanfaduu min xawlik cabdillahi bn mascuud dhegeyso cabdillahi bn mascuud wuxu uhi nebi maxamed baan u imi markaasaan waxaan ku uri yaa rasuula allah callimnii bar min hada alqawli aw min hada alqur'an qur-aankan wax iga bar qaala nebigu wuxu uhi yarxamuka allah ilaaha kuu naxariisa waa u ducaynaya inaka adigu hulayimun waxaa tahay inan yar oo mucallamun wax la baray waxna la bari karo oo waxa weeyaan wax baranayo oo soo jeeda ayaat markaasaan waxaa nebiga afkiisa ka qaatay buuhi toddobaatan suuradood oo qur-aanka ka mid a laa yunaasicunii fiiha axadun qofna igula murmi maayo toddobaatan qur-aanka suwarkiisa kamid a nebi maxamed afkiisa ka xifdiyey bu radia allahu tacala canhu isnaad wa xasan wey waxa u yihi calqama de selafku siday ugu dadaali jireen ilmaha iyo inay raafada iyo naxariista waxa weeyaan ay ay u isticmaalaan waxbariddiisa wuxu uhi cabdullahi bn mascuud ayaan radia allahu tacaala canhu u imi markaasaan wax ku dul akriyey buuhi waa ardaygiisi fa acjabahu sawti markaasuu codkayga la dhacay fa qaala wuxuu ihi ratil fidaaka abi wa ummi qur-aanka tartiili oo ku luuqe ah labadeeda waalid ba lagugu furay yani wuxuu ku taxdiidinayaa uu ku tirtirsinayaa uu ku boorinayaa in wax barto wa kaana calqamatu calqama wuxuu habay idhaaheen xasana asawti waxa weeyaan mid cod wanaagsan imaamu shaafici ayaa waxa uu leeyahay ardaygiisi rabiic ibnu sulaymaan wuxuu ku leeyahay low qadirtu an uطcimaka alcilma la atcamtuk haddii sidaa cuntada laguu siiyo calooshaada cuntada loogu gurayo sharaabka aan ugu guri karayo cilmiga sida aad cilmiga ugu maman tahay eed u fahmaysa ee fahmadaada u furanteed usoo jeedo awgeed haddii aan awoodi karayo inaan waxa weeyaan cilmiga afka kuugu guro sida cuntada waan kuugu guri lahaa waan kuugu guri lahaa sida awgeed murabiinta iyo dadka wax tarbiyeynaya waa inay ku dadaalaan rifqiga markay carruurta wax barayaan khaasatan yani waxa weeyaan la baraayo diintii islaamka waa in rifqiga lagula dadaalo nebigu wuxu uhi in allaha yuxibu rifqa fi lamri kulli ilaahay waxa uu jecel yahay rifqiga iyo dhibirsanaanta arrimaha oo dhan in lagu sameeyo ilahay waa jecel yahay dhammaantood maa kaana rifqu fii shayin bu nebigu alayh salaatu wasalaam rifqigu shay ma galo ilaa w uu wanaajiya ilaa zaanahu waa qurxiya walaa kaana alfuxshu fii shayin fuxshiga iyo afxumaantuna meel ma gasho ilaa shaanahu way xumaysa imaam axmed iyo ibnu xibaan iyo keyrkii baa weriyey marka rifqiguna waa shay muhiima macallinku iyo murabbigu waxaa lagu aaminay awlaadda uu waxbaraayo iyo dadka uu daawad u sheegaayo ama xaq baraayo sida awgeed waa inuu u rifqi sameeyo oo u dhibirsanaado rasuulku muxuu yihi allahuma man weliya min amri ummatii shay-an ilaahu ninka ummadayda arrintooda wax kamid a gacanta ku dhiga farafaqa bihim u dhibirsanaada farfuq bihi ilaahu isna u dhibirsanow waa shay cadiima soo ma taasi laakiin diidi mayso mararka qaarkood min baabi ta'diib adigoo edbinaya edab wanaagsan ilmaha inaad waxyaabaha qaarkood u diido rasuulka alayh salatu slam waa inoo iman doontaa xasan iyo xuseen mid kamid inuu timir intuu xaba timira dhulka ka qaaday afka geliyey muxuu nebigu ku sameeyey gacantuu afka geliy ka soo tuuray ya markaasaa dad yani rasuulka alayh salatu salaam wuxuu leeyahy miyaanaad ogeyn haddaan reer aale maxamed nahay inaanay sadaqada u xalaal ahayn waxweeyaan reer maxamed rasuulka alayh isalaatu wasalaam afkuu gacantii ka gelay ilmaha yar uu kasoo tuuray timirtii afka uu ku ritay marka ilmaha inaad tawjiihiso mararka qaarkood aad ta'diibiso mararka qaarkood sharcigu wuxuu faray ilmuhu haddii waktiyada qaarkood uu cibaadaadkii lagu tarbiyeynaya diido in xad mucayanana uu gaadho in lagu garaaco sooma lakin garaaciddaas maa in feero la jijabiyo ya waa r waa garaacid r rifqi ku jiro oo ilmaha lagu cabsiinayo ayib marka culimadu waxay idhaaheen taa iyo rifqigu iskama hor imanayaan laakin waa inuu rifqigu ahaadaa maxay shayga saa'idkaa ama haalibka ah waynu wadi doonaa masaa'il kalena waynu tilmaami doonaa lakin dersiga maanta halkaas aynu ku joojinayna subxaanaka allah bixamdi laa ilaha illaa anta astaqfiruka watuubu ilayk